بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caalamul yowm maanta oo axada taariikhuna ku beegan tahay shanta bisha barakaysan ee ramadaan qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sidee warbaahinadu u hadalhayaan weerar maraykanka uu ku qaado iiraan xilli ay issoo tarayso xiisada u dhexaysa labada dhinac maxay falanqeeyaashu ka yidhaahdeen arrimahan marka la eego isbarbardhigga weerarkii lagu beegsaday venezuela iyo filashada weerar midkaas la mid ah oo maraykanka uu ka geysto iiraan saameyn noocee ah ayayse iiraan ku leedahay mandiqada loo bixiya bariga dhexe qodobadaasi sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan xalqada saddexaad taxanaha loogu magacdaray asiira nabawiya duruusun waa cibar oo barnaamijka caalamulyoom uu idiin soo gudbin doono inta lagu guda jiro bishan barakaysan ee ramadaan ee mar kale waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caalamulyoom
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في waa hagaag qodobka ugu horeeya ee barnaamijka maantaan ku dahfurana waxa uu noqonayaa warbixin u daabaca wargeeska new york times oo kasoo baxa maraykanka ayaa tooshka ku iftiimisay in weerar militari oo ka dhan ah iiraan oo ay ku dhaqaaqdo dowladda maraykanka uusan ahayn mid sahlan oo aan suuragal ahayn in lagu guuleysto sida warka u dhigtay xilli maraykanka uu sii kordhinayo awooddiisa ciidan ee mandiqada bariga dhexe islamarkaana madaxweynaha xukuumadda washington donald trump uu ka fiirsanayo xulashooyin kala duwan oo ka dhan ah xukuumadda teheraan khabiir ka tirsan kooxda caalamiga ah ee ka hortagga khilaafaadka waxa loogu yeero oo lagu magacaabo cali waacis ayaa sheegay inaysan jirin xulasho militari oo fudud oo gacanta ugu jirta donald trump marka laga hadlayo arrimaha iiraan waxaa isagoo sii hadlaya uu sheegay intaa beddelkeed ay jirto xaqiiqo halis ah oo ku saabsan khasaaro nafeed oo faraqa loo buuxiyo maraykanka taasoo si gaara muhiim ugu noqon karta xisaabaha trump gaar ahaan xilliga doorashada si mar kale isku soo sharxo waa sida uu warka u dhigay cali waacis oo ka tirsan waxaa lagu yiro golaha caalamiga ah ee ka hortagga khilaafaadka dhinaca kale sida ay sheegtay warbixinta uu daabacay wargeyska the new york times iiraan waxay leedahay mid ka mid a keedka gantaalada ugu waaweyn ee bariga dhexe kuwaasoo leh noocyo kala duwan oo ay ku jiraan gantaalada riddada dhexdhexaadka oo gaari kara in ka badan kun iyo laba boqol oo mayl islamarkaana beegsan kara saldhigyada maraykanka ee turkiga iyo dalal kale oo mandiqada dhaca waxaa kale oo haysataa dowladda iiraan diyaarada kuwa daroniska iyo hub ka hortaga maraakiibta dagaalka inkastoo ay jirto hubanti la-aan ku saabsan inta uu la egyahay khasaaraha dhanka hubka ee soo gaaray iiraan kadib dagaallo la sheegay inay la gashay yuhuudda haddana khubaradu waxa ay aaminsan yihiin in tehraan ay weli haysato awood ay ku waxyeeleen karto ciidamada dowladda maraykanka dhanka marka laga hadlayo suurtagalnimada weerar lagu beegsado dowladda iiraan waxay warbixinta xustay in iiraan ay u badan tahay inay beegsato magaalooyinka waaweyn ee yuhuudda haddii la weeraro maadaama ay horey dagaalka yuhuudda ugu isticmaashay tiro badan oo ka mid a gantaaladeeda difaaca hawada sanaam fakili oo ka tirsan machad cilmi baaris oo lagu magacaabo jatham house ayaa sheegtay in istaraatiijiyadda tehraan ay tahay in si deg deg ah loo kordhiyo colaadda xasilooni darradana loogu baahiyo meelo badan si iiraan loola qaybsado ay tiri haweeneydan kharashka ku baxaya dagaalka iyo xanuunka laga dhexlayo waxay haweeneydan intaa ku dartay in hoggaanka iiraan uu rumaysan yahay in cabsida dagaal ballaaran oo gobolka uu galo ay ku khasbi karto trump in laba jeer uu ka fikiro weerar uu ku qaado dowladdaasi marka la eego xudunta iska caabinta ee iiraan waxay tahraan hogaamisa waxaa loo yaqaan isbahaysiga iska caabinta oo ay ku jiraan ururka isugu yeera xisbullah ee lubnaan iyo milishaadka xuuthiyiinta ee yemen inkastoo kooxahan ay la kulmeen cadaadis dagaal haddana weli waxay awood u leeyihiin inay weeraraan danaha maraykanka iyo xulifadiisa taasoo sii adkeyn karta xaaladda dagaal kooxo hubeysan oo xiriir la leh iiraan oo ka jira ciraaq ee iyaguna waxa ay ballan qaadeen inay taageeri doonaan xukuumadda teheraan haddii la weeraro halka ay jirto cabsi ah in xuutiyiintu ay carqaladan karaan maraakiibta ganacsiga ee badda cas taasoo maraykanka si toosa u saameynaysa go-aanada u qaadan karo ee ka dhanka ah weerar uu ku qaado iiraan warbixintu waxay sidoo kale xustay in xaaladda iiraan aysan la mid ahayn tii venezuela halkaasoo maraykanka uu si deg deg ah uga fuliya howlgal lagu soo qabtay madaxweynaha dalkaasi nicolas maduro iiraan awooddeeda dhabta waxa ay ku dhisan tahay nidaam ideoloji ah oo muddo ku dhow nusqarni la dhisay islamarkaana uu hogaamiyo khamanaay khubaradu waxa ay qabaan in haddii ujeeddadu tahay in hoggaanka la rido uu howlgalku noqon doono mid aad u adag oo halis badan islamarkaana sababi karo dagaal muddo dheer socon kara oo saameeya guud ahaan mandiqada bariga dhexe
لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها waa hagaag waxaan ku gii jirnaa barnaamijka caalamulyoom markan waxaad kusoo dhawaataan qaybta saddexaad taxanaha warbixinada aan ugu magac darnay assiira annabawiya duruusun wa cibar waxaan halkan kasoo jeedinaya walaalkeen mucaad ee dhegeysi wacan
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوا فآل المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام والسفر
siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatamulambiyaa'i warusul ee kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamayneen u soconno ee si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaan alxaraka aljihaadiya iyo adaliica almushaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey biidnillaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
فآل المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي على الأعداء دائرة رحاهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
waxay dunidu gudcur iyo jahli ku jirtaba wuxuu allah subxaanahu wa tacaala doonay inuu u naxariisto bashariyadda bini'aadinimadana maamuuso waxaana soo dhowaaday wakhtigii la soo saari lahaa suubanaha sala allaahu calayhi wasallam ka hor inta aynan u guda gelin fallaanqaynta dhalashadii suubanaha sala allaahu calayhi wasallam korriimadiisii wacneed iyo daryeelkii uu allaah u sameeyey bal aan dib u milicsanno calaamadihii waaweynaa iyo dhacdooyinkii tilmaamta mudnaa ee ka horreeyey dhalashadiisa waxaa dhalashadii suubanaha sala allaahu calayhi wasallam ka horreeyey dhacdooyin culculus oo taariikhda ku reebay raad qoto dheer dhacdooyinkaas waxay ahaayeen calaamado muujinaya inay soo dhowaatay subaxii farxadda subaxii iftiinka iyo hanuunka sunanta allaah ee kowniga ayaa mar waliba tusaysa in culaysku ka dambeeyo fudeed mugdiguna uu ka dambeeyo iftiin dhacdooyinkaasi waxaa ka mid ah qoditaankii uu cabdulmudalib qoday ceelka zamzam ee ku yaalla magaalada barakaysan ee maka xadiid saxiix ah oo laga wariyey cali ibnu abidaalib radiallaahu canhu wuxuu leeyahay cabdulmudalib wuxuu yidhi anigoo hurda ayaa qof riya iigu yimid markaas buu igu yidhi waxaad qodaa daybah oo loola jeedo udgoon markaas baan ku idhi muxuu yahay daybah kadib wuu iga tegay maalintii xigtay ayaan haddana seexday haddana qof ayaa ii yimid kaasoo igu yidhi waxaad qodaa barrah oo loola jeedo kheer iyo dahaaro markaas baan ku idhi muxuu yahay barrah kadib wuu iga tegey maalintii saddexaad ayaan haddana seexday haddana qof ayaa ii yimid kaasoo igu yidhi waxaad qodaa almudnuuna oo loola jeedo wax qaali ah oo isagoo kale lagu bakhaylo markaas baan ku idhi muxuu yahay almudnuuna kadib wuu iga tegey markii la gaaray maalinkii xigay waxaan ku laabtay halkii aan seexanayey waan hurday qof ayaana ii yimid kaasoo igu yidhi waxaad qodaa zamzam waxaan ku idhi muxuu yahay zamzam markaas ayuu igu yidhi waa ceel aan weligii biyihiisa dhammaanayn guntiisana la gaaraynin waxaad ka waraabin doontaa xujayda waxayna u dhaxaysaa uusta geela iyo dhiigga neef lugaha ka cad oo u dhow meel quraanjo badan ku kulansan tahay ibnu isxaaq oo ka mid ah culimmada siirada wuxuu leeyahay markii loo caddeeyey sha'niga riyada loona tilmaamay booska ceelka lana ogaaday in loo run sheegay wuxuu qaatay faaskiisa iyadoo uu wehlinayo wiilka keliya ee xilligaas uu haystay oo ah xaaris binu cabdilmudalib sidii ay u qodayeen ugu dambayn waxay gaareen karkaarka ceelka barakaysan waxaana ka soo burqaday biyihii zamzam markii reer qurash ay maqleen takbiirta cabdilmudalib ayay ku soo xoomeen goobta waxayna ku doodeen in ceelkan uu yahay ceelkii aabbahooda ismaaciil calayhi salaam sidaasi darteedna ay iyaguna qayb ku yeelan doonaan arrinkaas oo uu diiday cabdilmudalib waxay doodaanba waxay labada dhinac markii dambe ku heshiiyeen inay u gardhigtaan qof garsoore ah waxaana ay isku waafaqeen inay aadaan haweenay faalaley ah oo ay ka dambeeyeen reer bani sacad oo degganaa dacallada shaam dhacdada ku saabsan qoditaankii zamzamka yacni ceelka loo yaqaano zamzam in la qoday waxaan ka fiirin karnaa inay ka mid ahayd dhacdooyinkii muhiimka ahaa oo dhacay nebigeenna sala allahu calayhi wasalam inta uusan dhalanin oo awowgiis cabdulmutalib inuu riyo arkay isagoo leeyahay ixfir taybah haddana mar kale wuxuu ku riyooday isagoo leeyahay ixfir barra mar kale haddana wuxuu ku riyooday isagoo la leeyahay ixfir ilmadnuuna dhammaanna ceelka unbaa loo jeedaa ceelkaa fiican oo barakaysan oo biyihiisa nusuus badan ku soo aroortay inay yihiin biyo barakaysan marka waa qiso cajiibahoo ka mid a qisooyinka dhacdooyinkii ka dhacahayey maka ee nebiga sala allahu caleyh wasalam qabla miilaadihi oo dhammaantood ku wareegeysanaya inuu jiri doono isbeddel iyo barako ku imaan doonta mantiqada jasiiratulcarab iyo xaramka marka qisooyinkaasi isdaba joog jooga dhammaan waxay ku wareegeysanayaan barakada kacbada iyo waxa ku xeeran nebiyullahi ibraahim calayhi salaam iyo ismaaciil calayhi salaam iyo dhacdooyinkii dhacay iyo wixii ku xeernaa iyo qadaasada kacbada ay leedahay iyo qoreysh iyo makaanada ay maarata kacbada u joogtay iyo qoyskan qoreysheed inuu ka soo bixi doono rasuul barakaysan dhammaan irhaasaadkaas marka la isku geeyo waa wax calaaqa isla leh marka zamzaman maanta alxamdulilah ilaa maanta way joogtaa waa taariikh yacni oo aadna dee loo xusay oo kutubta ay ka hadleen la tawsiiqiyey siyarta saxiixaana ku soo aroortay in cabdimudalib uu qoday isagoo riyadaas markii hore hawsha ka bilaabatay kadibna lala murmay oo akharkiina asagu xaq u leeyahay inuu ceelkaas qodo oo soo nooleeyo dhacdooyinka kale ee dhacay ka hor dhalashadii nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam waxaa ka mid ah dhacdadii asxaabulfiil ee loogu soo duulay kacbada dhacdadan ayaana lagu sheegay qur-aanka kariimka iyo sunnaha nebiga salallaahu calayhi wasallam allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka kariimka ku yidhi
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول
abuu xaatim ibnu xibbaan albusti wuxuu kitaabkiisa asiira nabawiya wa akhbaariilkhulafaa ku yidhi qisada maroodiga waxay ahayd boqor asalkiisu xabashi ahaa oo lagu magacaabo abraha ayaa xoog kula wareegay dalka yaman markaas ayuu kiniisad ka dhisay magaalada sancaa isagoo u bixiyey alqulays wuxuuna ku dooday in xajka loo aado magaalada maka uu u soo wareejin doono halkan isagoona ku dhaartay inuu burburinayo kacbada waxaa dagaal foolka fool ah la galay mid ka mida boqorradii ugu awoodda badnaa boqortooyadii reer ximyar kaas oo lagu magacaabi jiray duunafar iska horimaadkaas culus kadib waxaa la jebiyey ciidamadii duunafar halka asagana nolosha lagu qabtay laakiin abraha ma uusan dilin markii uu gaadhay bilaadda reer khadcam waxaa abraha dagaal mar kale kala hor yimid nin lagu magacaabo annufayl ibnu xabiib balse si la mid ah duunafar isaga iyo ciidankiisa waa laga adkaaday gacanta ayaana lagu dhigay isaga iyo duunafarna waxay abraha u noqdeen daliil iyo dalyaqaan markii uu abraha marayo magaalada addaa'if waxaa ku soo baxay nin lagu magacaabo mascuud ibnu mucatab oo hogaaminaya reer taqiif wuxuuna ku yidhi boqor yahow annagu waxaan kuu nahay addoommo wax khilaaf ahna nagama dhexeeyo halka aad doonaysana waa maka waxaannu ku raacinaynaa cid kugu hoggaamisa waddada waxay raaciyeen addoon iyagu ay lahaayeen oo lagu magacaabo abuuriqaal markii ay marayeen deegaanka lagu magacaabo almuqamis oo ku dhow maka waxaa halkaasi ku geeriyooday abiiriqaal kaasoo ahaa nin si weyn loogu xusuusto kaalintii muranka dhalisay ee u ku lahaa hanuuninta ciidamadii abraha geeridiisa kadib qabrigii abiiriqaal wuxuu noqday astaan taariikhi ah oo ay carabtu si gaar ah u calaamadeeyeen iyagoo muddo dheer ku dhaqmi jiray in dhagax lagu tuuro si ay u muujiyaan cambaareen iyo nacayb taariikheed oo ka dhan ah qofkii hagaya cadowga dhulka barakaysan abraha wuxuu goobtaas ka diray ciidan uu hoggaaminayo nin lagu magacaabo al aswad ibnu maqsuud kaas oo qaatay geelii quraysh lahayd oo ay ku jiraan laba boqol oo halaad oo uu lahaa cabdulmudalib kadibna waxaa laga daba diray nin lagu magacaabo xunnaad ah alxumayri kaas oo ugaadsadii quraysh ee degganaa maka u sheegay inaysan dagaal u iman balse ujeedkoodu yahay inay kacbada burburiyaan dadkii uu la kulmay ninkan waxaa ka mid ahaa cabdulmudalib kaasoo sheegay in haddii abraha uu duulaan ku yahay kacbada ay u bannayn doonaan kacbaduna ay leedahay rabbi ilaaliyo abraha ayaa intaas kadib aad ugu jeesjeesay cabdilmudalib kadibna u soo celiyey geelii uu ka qaatay cabdilmudalib ayaa quraysh u sheegay waxa dhex maray isaga iyo abraha tolkiisana wuxuu ku amray inay togaga buuraha galaan si ay uga gaashaantaan sharta abraha cabdilmudalib wuxuu yaqiin u hayay inuu allaah difaacanayo beedkiisa xurmada leh markuu waagu dilaacay ayuu abraha isku dayey inuu galo xaramka si uu u burburiyo kacbada hase ahaatee waxaa horay u dhaqaaqi diiday kolonyadii maroodiga ee uu watay kuwaas oo marka afkooda la aadiyo yaman soconaya marka loo jeediyo dhanka kacbadana aanan dhaqaaqayn isagoo halkaas ku jahwareersan ayaa mar qura waxuu allaah subxaanahu wa tacaala u soo diray shimbiro fara badan oo midiiba ay wadato saddex dhagax mana jirin qof ka mid ah ciidankii abraha iyo maroodiyaashooda uu dhagaxaasi ku dhacay ilaa waa uu dhintay allah casa wajalla wuxuu arrinkaani kaga warramay suuratulfiil
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول
abraha oo horkacayay duulaanka lagu soo qaaday kacbada ayuu allah subxaanahu wa tacaala ku riday xanuun adag cijiyihiisa ayaa daatay isagoo dhiiggu ka da'ayo ayaa si degdeg ah dib loogu celiyey halkii uu ka soo duulaan tegay halkaas oo ugu dambaynna uu ku geeriyooday duruusta cibarka iyo fawaa'idda laga dheehan karo qisadan waxaa inoo sharaxaya asheekh cabdililaah dhacdadii maroodiga oo ahayd xabashigii markaa yeman xukumi jiray oo la odhan jiray abraham alcashram ninkii la odhan jiray waatuu duulaan soo qaaday isagoo doonayo kacbada inuu dumiyo arrintaas waxay caddaynaysaa sharafta ay kacbadu leedahay kacbadaas oo ah dee gurigii u horreeyey oo ilaahay dhulka maaragti uu ka sameeyey guri ilahay maaragti lagu caabudo kii u horreeysa ilahay qur-aanka noogu sheegay ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakata mubaarakan hudan lilcaalamiin gurigaas buu rabay inuu dumiyo Eh, waxay kaloo ku tusisaa say u weynayn jireen mushrikiinta carabtu kacbada u weynayn jireen wax kale ayaan ka hormarin jirin oo aad bay maarata iyadu ula weyneyd u weynayn jireen waxaa kaloo ka qaadanaynaa nimanka leda nasaarada xasadka ay u qabaan islaamka u qabaan iyo xiqdiga maarata qalbiga ugu hayaan reer marka ay u qabeen berigaas iyo carabtaba guud ahaan marka ninkii la odhan jiray abraham wuxuu doonay carabta inuu ka jeediyo gurigaas oo isagoo intuu kaniisad weyn ka dhisnay meesha laya sancaa oo u bixiyey qulays ayuu wuxuu rabay dadka inuu ku qasbo inay ka soo jeestaan xaramka oo tan ay maarata ka dhigtaan meel ay ku kulmaan oo ay cibaada been ay ku sameeyaan baadila ku sameeyaan marka wuxuu isticmaalay asaaliib ama dariiqyo dadka uu ku jeclaysiinaya arrintaas iyo kuwo maarata ku qasbaya labadaba atarqiiba watarhiib labadaba uu isticmaalay laakiin carabtu way diideen inay xaramkoodii ka tagaan oo kaniisada uu ka dhisay yaman ay aadaan way diideen marka dib arrintu waxay gaadhay carabta qaar iyo sida ay asayaan kaniisada ay maarata ku saxaroodaan qaarkood iyagoo isaga ku xumaynaya kaniisada ayadaa way diideen imaamu raasib baa wuxuu leeyahay ilaahay maaragtay markuu leeyahay alam yajcal keydahum fii tadliil keydku waxaa loo yaqaanaa markuu leeyahay waxa qofku qarsado waxa muuqday oo cilaansanayo maaha keyd keydku wuxuu leeyahay waxaa weeyaan waa inaad shar la doonto qofka weliba si qarsoon marka wuxuu leeyahay waxa muuqday uu cilaansaday ninka le abraham al ashram xabashiga wuxuu ahaa inuu kacbada duminayo laakiin arrinta u sii dheereed ee kasii darrayd ee qarsoonad waxay ahayd carabtoo dhanba inuu ka soo jeediyo kacbadaas oo diintiisa baadilkaa iyo kaniisadiisa kusoo xidha taasaa u qarsoonayd cibarka laga faa'iidsanayo dhacdadan waxaa ka mid ah eh, maaragtay in nafta loo huro waxaa loo yaqaana muqadasaadka shayga muqadaska ummaddu ay dhalaashanayso xaggeeda ku weyn in nafta u hurto abraham al ashramkaas markuu soo duulay eh, boqorkii reer yamaneed qolada ximyar la yidhaahdo boqorkoodii waa ka hortegay dagaal buu la galay ninka isagaa halkaasaa marka isagii ciidankiisi lagu baabiiyey iyagoo difaacaya kacbada diidaya in la dumiyo naftay u hureen waxaa kaloo laga faa'iidsanayaa dadka khaa'iniinta ee ummadda maaragtay khiyaameeya ee gaalada u adeega inay meel xun ku dambaynayaan ummadduna nacayso ilaahayna uu nacayo cumaalada kuwa dabadhilifka cumaalada ah sida ninkan oo kale abraham oo kale raacaya ee kacbada ku soo hogaamiyey nin baa jira hogaaminayey oo dariiqa tusayey siduu kacbada u burburiyo oo jaasuus u ahaa oo dariiqana tusayey ninkaa waxaa la odhan jiray aburiqaal aburiqaalkaas waa nin dadkuna ay naceen ilaahayna uu nacay dadku way laclaadeen ninkaas dunya intuu joogay waa la nacay ilaahayna waa lacnaaday oo aakhira ninkaas cadaab ayuu mudanayaa dee waa nin diintiisa ka baxay oo diinta ilaahay la dagaalamay waxaa kaloo laga fahmayaa dhacdan dagaalku inuu yahay dagaal u dhexeeya ilaahay iyo cadowga ilaahay u dhexeeya oo markay ku soo duulayaan kacbada ani reer makahay ku soo duulayaan iyaga diin kuma dhaamin nasaaradaba dhaanto markaa diin nasaaraa sheeganayey ee carabta lagu soo duulaya ee kacbadooda la burburinaya waxay ahaayeen dad wathaniyiina gurigaa ilaahay bay rabeen inay burburiyaan ilaahay markaa ilaah baa ka qabtay oo waa tuu cabdulmudalib uu lahaa waan u dhaafaynaa abraham baynahu wa bayna albeyt isagii guriga waa isu dhaafaynaa soo doona ha ka yeelo hadduu ilaahay u dhaafo gurigiisa inuu ka dumiyo dee marka wuxuu leeyahay annaga awood uma lihin inaan ka celinno marka arrintu waxaa kuu muuqanaysaa inay tahay macrakadu mid u dhexaysa ama dagaal u dhexeeya ilaahay iyo cadowga ilaahay u dhexeeya inay ahayd baa meesha ka socotay wadaadka layaal alqaasim baa wuxuu leeyahay qisada ku saabsan asxaabul fiil oo caanka ah ama sheekada ku saabsan raggii maroodiga ku soo duulay wakhtigii nebigu dhalin doonay bay u dhowey sal alla cly sallam qaar waxay leeyihiin sida maawardi oo kale konton cashaa u dhexaysa marka kacbada lagu soo duulaya nebigu markuu dhashay waxaa weeye aayaadka ilaah bay ka mid tahay qisadan waa arrin tusaysa wax loo yaqaano dalaa'il nubuwa nebinimada ayay raad la leedahay calaaqa la leedahay leanna waxay dhahay horta wuxuu dhacday sanadku nebiguu dhashay ayay dhacday waxaa loo diyaarinayay guriga ilaahay maaragtay weliba markaa isagoo asnaam ka buuxdo oo dee shirki uu ka buuxay baa insha allah guriga waxaa loo diyaarinayay inuu maaragtay soo bixi doono nebi ka daahirin doono asnaamtan iyo shirkiyaadka kan qisadu marka waa laba qof isku dhow dhalashada nebiga sal ly slam iyo duulaanka uu soo qaaday abraham al ashram waa wax kala fogmay ahaayeen sanadkaasuna wuxuuba noqday eh, sanad maaragtay carab taariikhda ku tirsadaan hebel caamul fiil buu dhashay dagaalkaasuu caamil fiil buu dhacay sanadkii maroodigu waxaasu dhacay taariikh bayba noqotay marka qurayshtu awooday iskaga celiyaan maalintaa gaaladii soo dushay ma lahayne waxaa meesha ku cad inuu guriga ilaahay uu ilaalinayo gurigiisa uu ilaashaday
halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadii saddexaad ee taxanaha siirada nebiga duruus iyo cibar waxaa inoo ballanah xalqada saddexaad oo aan ka sii ambaqaadi doonno dhalashadii nebiga sallallaahu calayhi wasallam iyo nasabkiisa intaan ku kulmayno xalqada xigta sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
رضا الرحمن غايات مبتغاهم به شملوا ففازوا بالنوالي تأسوا بالمشفع يوم حشر وساروا خلفه في كل حال سلام من إله العرش دوما عليهم عد حبات الرمال مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال مقام في الذرى صعب المنال صعب المنال شبه المحال رفيع دون رفعته الثريا
waa hagaag barnaamijka caalamulyoom oo qodobo kala duwan maantaad ku dhegaysateen oo naga intaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها